halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shaniyo labaatanka iyo sagaali afartanka mitriban xiriirka efemyada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobarna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimona waxaa si wada jira halkan uga daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan
haddii ay caddaato in ay wax badan oo oo buunbuunina ay ku jirtaan lagala xisaabtami doonto hay-adda soo saartay warbixintan oo aanay ahaan doonin warbixin baa la qoray oo sidii awal dhici jirtay laakiin hadda ay imaan doonto accountability iyo isla xisaabtan marka siyaabo badan ayaan u wajihi doonnaa kaasi waxa uu ahaa xeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo ka hadlayay warbixintii ay dhowaan qaramada midoobay soo saartay ee qaar ka mid a madaxda soomaalida la xiriirinaysay musuq maasuqa goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah netherlan oo safiir cusub u dirsatay soomaaliya barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida iyo cawayska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayoo ku sugan dalka jordan ayaa la kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha ka soo cusboonaaday deegaanada ay wada degaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta john kerry ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalladan wuxuu sidoo kale kulan arrintan ku saabsan la yeeshay boqorka dalka jordan boqol cabdallah wadahadallada dhex maray maxamuud cabbaas iyo john kerry ayaa imaanaya laba maalin kadib markuu john kerry uu ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu kula kulmay magaalada baarliin ee dalka jarmalka isagoo kala hadlay rabshadaha ka socda bariga dhexe rabshadaha ka socda bariga dhexe ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo inta la og yahay konton qof oo falastiiniyiina iyo toban israa'iiliyiina
kooxda dowladda islaamiga ee isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay dalka bangladesh in iyadu lahayd oo uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo boqol kale oo ka mid ah shiicada ku nool magaalada dhaka war ay soo saartay kooxda dowladda islaamiga ahi ayay ku sheegtay in askar ka tirsan kooxdooda oo ku sugan dalka bangladesh ay weerarkan fuliyeen weerarka ayaa ka dhacay goob lagu cibaadaysto oo ay isugu yimaadaan dad shiica ahi gaar ahaan xuska maalinta cashuura taasoo dadka shiicada ahi ay ugu dabaaldegaan ama ku xusuustaan geeridii imaam xuseen oo uu awoowo u ahaa nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa sheegaya in afar haweena oo itasoo miidaamiyey ay maantoo sabti isku qarxiyeen magaalada madaguri oo ku taala waqooyi bari dalka nigeria saraakiisha dalka nigeria ayaa sheegaya in haweenkaasi ay isqarxiyeen kadib markii ciidanka goobtaasi ilaalinayay ay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan haweenka saraakiisha ayaa sidoo kale sheegaya in haweenay shanaad oo iyaduna isku soo xidhay waxyaabaha qarxa ay ciidamadu toogteen taasoo doonaysay inay gasho goob halkaasooy dad toban qof ah ku dhaawacmeen afartan iyo labo qof ayaa lagu soo waramayaa in isla magaalada medaguri ay ku dhinteen shalay kadib markii qof isa soo miidaamiyey oo ka tirsanaa ururka boko xaraam uu isku qarxiyey masaajid ku yaala magaaladaasi bayaan ka soo baxay dowladda nigeria ayaa lagu sheegay in weerarkaasu dhacay kadib markii haween dhowr ah ay isku maqiiqeen ama ay si xooga ku galeen masaajid ku yaala magaaladaasi oo la yidhaahda daara al jahrah oo ku yaala bartamaha magaalada
halkaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington xeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir ayaa sheegay inaysan ka hari doonin oo ay kula xisaabtami doonaan xaqiiq ahaanshaheeda ciddii soo saartay warbixinadii qaramada midoobay warbixintii guddiga kooxda qaramada midoobe u qaabilsan la socoshada cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya iyo eritrea ay toddobaadkii hore soo bandhigtay taasoo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya la xiriirisay musuq maasuq waryaheenna yaasiin ciise wardheere ayuuna uga waramay magaalada nairobi
horta marka hore waxaan rabaa inaan dawlad ahaan aan xaqiijiyo in warbixinta waxyaabaha ku qoran in aan la wadaagi doono ciddii soo saartay aanan ka rabno caddaymihii ay sheegeen ama ilihii ay waxaan ka heleen haddii ay caddaato in ay wax badan oo oo buunbuunina ay ku jirtana lagala xisaabtami doonto hay-adda soo saartay warbixintan oo aanay ahaan doonin warbixin baa la qoray oo sidii awal dhici jirtay laakiin hadda ay imaan doonto accountability iyo isla xisaabtan marka siyaabo badan ayaan u wajihi doonaa waxna waxay saaran tahay dawladda waxna waxay saaran tahay caalamka waxna waxay saaran tahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay horta gacan ha u noqonina dadka ama garab ha u noqonina sharciga garab maray sidii sharciga lagu waafajin lahaa waad arkaysaa breshar aad u fara badan oo dhinacyo badan kaaga imaanaya tan labaad hay-adaha iyagana waxaa waajib ku ah in si loola dagaalamo musuq maasuqaan baahay wuxuu u baahan yahay in si caam ah loo saxo dhammaan hay-adaha ee khusaysana si adag loo dhiso oo waxay u baahan yihiin loo dhammaystiro waxyaabaha muhiimka ah oo corruptionka noocaana lagula dagaalami karo waxaa ugu muhiimsan xafiiska hanti dhowrka in la tayeeyo qualitigiisa iyo quantitigiisaba xafiiska xeerraalinta sidoo kale in la tayeeyo garsoorkii in garsoor adag wadankii laga dhiso hay-adihii baarista ee c i d da iyo investigationska oo kala ahaa efojiriga iyo been abuurka iyo waxyaabahaas la dagaalami lahaa in la tayeeyo oo quality loo yeelo in la dhiso guddigii anti corruptionka ahaa ee loogu talagalay iyo sharcigiisiiba in la xaqiijiyo ayadana golihii adeega garsoorka kaas oo garsoor adag loogu talagalay inuu waddanka ka dhiso mar haddii hay-adahaas la empower gareeyo oo la xoojiyo oo hay-adahaasi ay si rasmi u howlgalaan waxaan aaminsanahay inuu corruptionku aad iyo aad loola dagaalami karo lana baabi'in karo laakiin inta hay-adahaasi ay dabacsan yihiin ama jilicsan yihiin ama waxqabadkooda uu yar yahay wax badan wax lagama qaban karo sidoo kale gobollada warbixinaha dhibaatooyin badan iyo dagaalo iyo burbur badan baa laga sheegaa wayna dhacdaa xukuumaddu ayadoo ka faa'iidaysanaysa fursadda keliya ay heli karta waxa waaye inay isku daydo inay xal solution siyaasadeed iyo dhexdhexaadin keliya ay ka gasho waxaan u baahannahay marka si waxaas loo joojiyo in xal sharciyeed lagu wajaho oo cid kasta oo ku lug yeelata dagaaladaa sukeeye ama mas-uul ha noqdo ama ha noqoto hay-ad ama ciidan ha noqdo ama ha noqoto muxuu ahaa ganacsada ha noqdo in ayagana sharciga la hor keeno oo lagu daro wadahadalka iyo xalka iyo khilaafa joojinta mushkilada lagu daro dhaqangelinta sharcigana lagu daro caalamkuna waxaan ka codsanayna inay arrintaa nagu kaalmeeyaan dowladduna inay nagu kaalmaysan ka codsanayna kaasi waxa uu ahaa xerlaalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo magaalada nairobi ugu warramaya waryahayaga yaasiin ciise wardheere
tahay weli halkaan iga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington waxaa bilihii ugu dambeeyey se soo taraya soo noolanshaha xiriirka diblomaasiyada ee soomaaliya iyo caalamka intiisa kale gaar ahaan safiirada qaar ka mida wadamada dunidu ay u soo magacaabayaan dalka soomaaliya waxaa ugu dambeyn danjiro cusub ee boqortooyada netherland wakiil uga noqon doona soomaaliya ay soo magacowday waana danjire francescas mayken oo warqadihii aqoonsiga maanta uu ka guddoomay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wariyaha v o e magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqihiisa aqoonsiga ka guddoomay safiirka holand u fadhin doona soomaaliya faransiiska maken wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed cali kadiye oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan safiirka cusub ee netherland islamarkaana ay taasi muujinayso horumarka ay xukuumaddu ka gaartay xiriirka caalamka waxaana uu xusay in shaqadiisa cusub ay ku taageeri doonaan safiirka cusub ee netherland waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ku soo dhoweyno soomaaliya ambaasadoorka cusub ee u fadhin doona dalka soomaaliya boqortooyada netherland master makin oo maanta waraaqiisa aqoonsiga guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay kutusaysaa tani inay xukuumadda ka turjumayso sii ballaarinta xiriirka caalamiga ee la yeelanaysa dunida soona badanayaan safiirada imanaya dalkeena soomaaliya taasoo ka turjumayso horumarka ay gaartay dowladda iyo shacabka iyo nabadgelyadaba marka waxaan aad ugu faraxsannahay inaan soo dhoweyno saaxiibkay makeyn inuu howlihiisana u guto si wanaagsan ballan qaadaynana insha allahu inaan caawin doono waxaan leeyahay soo dhawow welcome dhinaca kale safiirka netherland u fadhin doona soomaaliya ayaa ka warbixiyey imaanshihiisa magaalada muqdisho iyo qaabka waraaqihiisa aqoonsiga looga guddoomay I have just uh, presented uh, my credentials uh, to His Excellency uh, the President of the Federal Republic of Somalia.
waxaan halkan maanta ku kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad bayna sharaf weyn iigu tahay inuu waraaqaha iga guddoomo iyadoo si wanaagsanna laii soo dhoweeyey aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo netherland waxaanan sidoo kale ka wada hadalnay in la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo netherland waxaan sidoo kale ka wada hadalnay sida ay dowladda netherland uga qayb qaadato taageerada ay bixinayaan midooda yurub waxaan ka taageeraynaa horumarka ay soomaaliya gaarayso ee ay ka mid yihiin nabadda iyo xasiloonida iyo horumarinta dhaqaalaha Peace, stability, and economic development.
tan iyo intii dowladda soomaaliya ay ka gudubtay ku-meelgaarnimada waxaa soo badanayay dalalka wakiilada u soo dirsanaya soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaa yurub ka sii socda qulqulka muhaajiriinta safaradana dhinaca badda ee muhaajiriinta ayaa sanadkan oo keliya la aaminsan yahay inay ku dhinteen dad ka badan laba kun oo qof dadka safarkaasi halista badan ka soo badbaaday waxaa ka mid ah raxmo abuukar oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku dul umashay markab uu lahaa dalka jarmalka oo gabadheeda safiya ee ay halkaa ku dhashayna loogu magacdaray howlgalka midooda yurub ee sofiya waryaheena cabdulcasiis xusmaan ayaa dhowaan mar uu safar shaqo ku tegay ama ku joogay dalka jarmalka la kulmay safiya iyo hooyadeeda wuxuuna kala sheekaystay xaaladeeda iyo safarkii ay soo gashay
wallaahi aada iyo aada u fiicannahay waxaan joognaa dalka jarmalka waxaan ku suganahay xero qaxooti jarmalka wayna qaabileen waa ujeedaa xero qaxootiina dejiyeen laakiin ilaa hadda wax dhalashay ama sharci ah kama haysano waana dowladdii aan ku duldaray markabkeeda laakiin wax wanaagsan aan ka rajeynaynaa mustaqbalka insha allah maxay kuu sheegeen markaad dowladda markaad isku soo dhiibtay wallaahi wax gooniya ima aysan sheegin dadkaas qaxootigaan ka mid ahay waa gartay laakiin markii aad soo gelaysay yurub waxaa lagaa soo dejiyay xeebaha dalka talyaaniga sidee jarmalka ugu timid wallaahi talyaanigaan iga soo dejiyay isbitaalaan galay waxaan ku jiray isbitaalka toban iyo dhowr beri bacdiina anaan iska soo baxay oo dalkaan soo galay keligaabaa iswaday si fiican haa marka maxaad jarmalka ugu timid ma because because ma gabadhaada ku dhalatay markabka darteed baad usoo doorbiday mise awalkii horeba jarmalkaad bartilmaamaysanaysay wallaahi maadaama gabadheedana ay ku dhalatay hadda waana nasiibkeena noqotay inaan imaano kulley waa meesha gabadhaada ku dhalataan islahay saas darteed aan way miday waa gartay markii ay ku qaabileen aada isdhiibaysay waxaad igu maqaalaa in warqadihii gabadhaada dhalashadayna marka ku dhalatayna aada u gudbisay way iga soo reebteen haa marka markii ay kaa reebanayeen si gaara maxay maxay kugu sheegeen yacni gabadhan waa jarmal ay dheheen wax kaloo hadal ima aysan dhihin waa jarmal oo dhalashada jarmalkay haysataa bay ku yidhahdeen si fiican haa marka hadda gabadha waa jarmal saasay kulay igu dheheen laakiin wax hadda war dambe iyo wacaalo dambe iyo meelaan ku noolnaa ilaa hadeertaan qaxootigaasaan un ka midnaa saan qiyaasaayo hadal dambena iguma soo celin kulley waa imisaad imidka jarmalka joogtaa waxaan joogaa labaatan casho
waa gartay toddobiyo tobankii ilaa bish sagaaladaan soo galay waa gartay xaaladiina kasakow inaad qaxooti isku dhiibteen noloshiinu waa sidee ila intaad jarmalka timaadeen jarmalka ay waxba anaga isma dabana iyaga wax walbana siiyaan nolosha ha noqoto hoyi ha noqoto
adigoo xaamilaad soo kortay doonidii kaa soo qaaday libiya si fiican markii doonidaasi aad soo koraysay dareenkaagu siduu ahaa maxaad dareemaysay markaa wallaahi waa iska dawaqsanay qof soo daasho shan bilood soo socotona waan ahaa waa un iska soo koro geeri iyo nolol laakiin xaamilaad ahayd xaamilaan ahay maasha allah waxba imama aysan dhineenba oo saddex maalin ka bacdi waa tamakabku dullalay maxaad ugu sugi weyday inaad ugu dhasho eh, libiya oo baddaasi maxaad isugu soo biimaysa adigoo wallaahi xaamila daruurta ii saamix weyso libi meel lagu dhali kara ma aha soo maa marka waxaas lahayd intaad meel cidlaa oo halis badan ku dhali lahayd saxaraha baddaas iska dhex gal ah badda liibiyaaba ka daran soomaa marka no- nolol iyo geeri diyaar baad u hayd si labadaba fiican si fiican ilaahina wuu isoo badbaadiyey dowladda jarmalkana aadaa ugu mahadcelinayaa waa gartay doonida markaa ma dhexdeeda ayay fooshu kugu qabatay doonta maya marka baana soo badbaadiyey oo ingiriisa marka hore doonta toban saacadaan saarnayn waa iska xanuunsanaa laakiin wax foole maysan haynin maxaad dareemaysay markaa wallaahi daal iyo dawaqsanaan uun qof hadda xaamila waa garan kartaa oo inta soo socoto culays intiisa leeg ay saarnaay marka markabka kanu nagu soo jarmalkuu nagu soo wareejiyey maalintii odhanaan saarnayn habeenkii odhanaan saarnayn waqtigii dambe ay qabatay oo xanuunkii qabtay markabkii kale marka lagugu soo oo wareejiyey jarmalka ah waa gartay maxay eh, dadkii idin badbaadiyey maxay si gaar adiga kuugu qabteen markay arkeen inaad xaamilo tahay wallaahi aada ii saacideen falee bay igu taageen meel gooni ay geeyeen markii xanuunkii i qabtana maasha allah boqolkiiba boqol si fiican ay ila dhaqmeen marka iyaga iyaga iyaga markaad foolatayba iyagaa kuu muliyey Ah, iyagaa ay umu- laba- laba nin oo dhaq- laba nin oo dhaktar ay umulso oo jarmal eh dareenkaagu markaa ma joogo wallaahi waa iska xanuunsanaa laakiin waana waa waxna waa xasuustaa ma dareensanin markaa inaad markab dul saarantood ku foolanaysa wallaahi waa dareensanay haa aad baa u naxa markay fooshii qabatay
magac bixinta gabadha siduu ku yimid ma iyaga magaca u bixiyey mise adaa magaca u bixiyey wallaahi magacay weydiin aniga waa iska xanuunsanay soomaha iyagana waxay dhaheen sofiyaan u bixinay gabadha oo markabkaan ugu magac darnay ana safiyaan iska dhahay marka safiya sofiya isku mid eeba noqotaba Mar- adigu markaa markay ku yidhahdeen magacaan u bixinayna waxba kama qabaateen waxba kama qaban dhaa waaba iska xanuunsanay sooma hadda safiyan iska dhaha safiya sofiya isku midayba noqdeenba
waa gartay marka mayster gabadhaadu aad bay u nasiib badnayd maasha allah wallah way nasiib badan aniga iyada waa nasiib badnayn haddii ilaahayna kala keen anagoo nabada sooma waa gartay halkeed soo martay waxaan soo maray libiya suudaan saasaan ilaa iyo ilaa iyo meesha doonta waa gartay libiya maxaad kala kulantay wallaahi waxaan kala kulmay oo hadda oo gooniya ma jiraan intaan ka ahayn cabdibilo gaari cariiri ah oo odow xaamilo ah konton qof aa ku raacaysiin wallaahi saxarahana waa soo marnay toddoba cashaan ku- kusoo jirnay haddaad ogaan lahayd safarkun isaa u dhib badan yahay waaba iska joogi lahayba wallaahi noloshaan tan dhaanta raadiyaan isri sooma wallaahi waan ogaa inay meesha dhib badan tahay waaba waad u bareeday waa usoo bareer sooma geeri noloba maana ta- tahriib inuusan sahlanayn qof walbaa dareemi karo
taasi waxay ahayd hooyo ku dulumushay markaba uu dalka jarmalka leeyahay dhowaan oo u warramaysa waryahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan hooyadaas oo lagu magacaabo een, raxmo abuukar gabadheedana ay ku dhashay markabkaasina lagu magacaabo safiya
waa tahay weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga e v o a waxaana dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo oo si wada jira u daadihinayaan anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan koob iyo labaatankii bishan ayaa dalka jar dalka beljamka waxaa ka dhacay shir ay soo qabanqaabiyeen midooda yurub iyo qaramada midoobay oo deeq loogu ururiyey qorshaha caawinta dib u nool- dib u noqoshada qaxoontiga soomaaliyeed ee gaaraya laba milyuun oo qof oo ku nool dalalka soomaaliya dariska laca islamarkaana doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan shirkan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka socda ilaa iyo afartan wadan iyo ururo caalami ah ayaa waxaa soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke mudane sharmaarke ayaa maanta markii uu ku noqday magaalada muqdisho ka hadlay shirkan waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray ra-iisul wasaaraha uu shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sababta uu u tegey dalka biljimka iyo tirada lacagaha loogu yaboohay qaxootiga soomaalida ee kenya ku sugan markaas isu tagnay wuxuu ahaa shirkii lacagta lagu ururnayay qaxootiga soomaaliyeed ee hadda kenya degan Eh, runtii shirku aad si fiican buu noogu dhamaaday adigu lacag waxaa laga wahay ilaa boqol milyan oo dollar ah oo qayb ka ah lacag ilaa shan boqol oo milyan oo dollar oo la doonayay in yacni dadkaasi nabad ah oo nabadgelya ah ee dalkooda ugu soo noqdaan looguna dib loogu soo celi marka waxaa weeye waa un shirka uu si fiican buu u dhacay waana u sheegin annaga haddee waxaan mar kasta taawacsannahay shirkii saddex garsoodka ahaa ee dowladda kenya dowladda soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga caalamka iyo n k n socodka ah ay ku galeen adugu muddo hadda laba sanadiyo bar ka hor dadka kenya kaasuu sheegayay in qaxootiga soomaaliyeed aan marna laqoor qaban karin si dhiskooda inay u noqdaan loona diyaariyo xalaa waxay iyagu imkaaniyaad ah runtii u sahli kara inay dadka u noqdaan hadda qorshaha nolosha ka jira wuxuu ahaa qorshe afar sana ah labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobanka lacagahan hadda boqolka milyan ah waxa weye tallaabadii koowaad waxaan rajaynaynaa lacagta shan boqol wey hadda loogu talagalay in la aruuriyo kadibna wixii kaleeto lagu dara kale lagu daro hadda waxaan meeshan rabnaa waxa weye ummadda soomaaliyeed oo runtii aan bogaabinayaa shagaatan sano ama ama in ku dhow yacni joogtay halkaas oo u dulqaadatay mar kastana doonaysa dalkooda inay ku noqdaan ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kala sheegay in iyaga dhinacooda ay ka go-an tahay inaan la qasbin qaxootiga soomaalida islamarkaana ay gacan siinayaan oo qura dadka doonaya inay iskood usoo laabtaan kuwaasoo uu tilmaamay inay u diyaarinayaan tasiilaadkii ay ku soo laaban lahaayeen waxaweye
waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho oo kaga hadlayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay shir uu kaga qayb galay dalka beljimka
halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah abwaan cabdiduux yuusuf oo magaalada london kaga qayb galaya barnaamij la magac baxay toddobaadka soomaalida ama soomaali wiig marka ugu horeysa kusoo dhowo abwaan barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horeysa aan raba inaan ku weydiiyo waxa ay tahay door intee leeg ayuu barnaamijkan ka qaataa isku haynta ama sii adkeynta dhaqanka soomaalida oo sugaantu ay ugu horeyso
adan waxa weeye de horta wax qayb buu ka qaadanayaa dhaqanka soomaalida waayo dad baa isugu imanaya soomaaliyeed oo meelo kala duwan degaano kala duwan ka imanaya ama ka imanayaba yurub iyo america ka imaanaya ama dalkii ka imaanaya is aragoodaasu faa-iiduu leeyahay oo afkaar baa la isdhaafsanaya midda kale suugaan baa lagu soo bandhigayaa meesha oo ha ahaato mid meesha laga akrinayo ama mid kutuba ah oo la qoray oo la kala qaadanayo oo qofba deegaankiisii uu la aadayo bugaagtaas iyaga ah waa faa-ida iyaguna marka waxaan isleeyahay inay faa-iido u tahay dadka af soomaaliga ku hadla ayaan qabaa anugu waxaa la yidhaahdaa waayadan marka qurbaha lasoo galay dhalinyaro badanna iyagoo yaryaray wadanka yimideen qurbaha yimaadeen qaarkoodna waaba ay ku dhasheen af soomaaliga ma moodaa in dhibaata ay soo wajahayso oo uu lumi karo af soomaaliga dhibaataa soo wajahday taasoo qarsoodi ma aha meelo badan oo horena waa laga sheegay iyo shiro badan way soo wajahaysaa yacni iskaba daa kuwan aada leedahay qurbahay ku dhasheen ama ku koreen kuwii meeshoodii joogay ayaa af soomaaligii ku liita haddaad aragtid telefishinada haddaad maqashid idaacadaha haddaad joornaalada akrisid yacni waxaad arkaysaa af soomaaligii oo meel aad u liidata sii maraya oo oo wax wada qaldan yacni waa macallin adigu macalimad baa tahay mar haddaad weriyo tahay oo aad raadiya haddaad wax uga tabinaysid waxa aad ku hadlaysaa waa inay noqdaan af soomaali saxa inuu noqdo laakiin af soomaali jaban haddii aad ku hadashid midka ku dhegaysanayaana sidaasuu u qaadanayaa haddii la qorona qoraalkana sidaas haddii qalab la qoro qoraalkii way akrisanayaan ilmaha yaryar ama qurbaha ha joogeen ama ha joogeen dalka ha joogeen telefishinka waxaa laga baahinayaa wax badan haddaad saa u fiirisay qoraalka telefishinada lagu qorayo waad yaabaysaa baan ku idhi markaa af soomaaliga dhibaato badan baa haysata wuxuu u baahan yahay gurmad badan buu u baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa waagii horena isagoo curdan ahoo markii markaa uun dhashay ayaa meesha lagu kala tegay marka oo aan horumarin fiican helin marka adigu qof kasta oo soomaaliyii uga baahan yahay inuu gacan ka geysto si una u lumin waxaa sheegtay in dhibaata ay jirto af soomaaliga ku dhacday maxay tahay dhibaatadaasi maxaase u sabab ah waxaa u sababa horta qoraalka af soomaaligu goordhow buu ahaa waad ogeydo markii la sameeyey ma dhowe yacni waktigii hadda la qoray laakiin markii la qoray isaga oo afk afku dee hor waa la horumariyaa afka qoraallo t muxuu ahaa dictionariyo waxaasoo idil baa lagu sameeyaa ko waxaa kaloo qayb ka ahaa af soomaaliga noloshiisa tiyataradii fanaaniinta tiyatar shaqeeyaa ma jiro soomaaliya maanta dadku waxay dhegaysan jireen suugaantaasay dhegaysan jireen waxaasay wax ka qaadan jireen kolba erey cusub oo soomaali ah ayay heli jireen oo hadhow markaa ama qoraal ha u adeegsadeen ama noocay doonaan ha u adeegsadaan oo ay ka faa'iidi jireen yani hadda tiyaatar laysugu yimaado oo wax laysugu gudbiyaa ma jiro oo tiyaataradii waa wada dubeen dibna looma dhisin marka af soomaaliga marka oo wuxuu iska joogi maayo meesha dee jiilkii hore dadkii hore oo af soomaaliga wanaagsan ku hadli jirayna dee intoodii badnaydo way tageen oo aakhiray aadeen ama inta ka soo hadlayna dibadahaasay aadeen adeer jiil cusub oo waxa yimidba ayagu la yimidba muxuuha hadallo kale oo ah oo dee hadal suuq ah marka af soomaaligu aad buu u liitaa aad buu u liitaa runtii markaa kuu sheego marka maxaa la qaban karaa adiga waxaa ka mid tahay abwaan abwaanadii soomaaliyeed kuwoodii ugu caansanaya ka mid tahay dad badan oo kula mid ahaa jooga kuwo kaloo iyana soomaaliga iyo kobcintiisa aada u danaynaya jooga maxaa isleeda waa la samayn karaa si luuqadii loo xoojiyo soomaaliga waxa waxa weeye horta af soomaaligu horta wuxuu u baahan yahay dawlad yacni af soomaaligu dawlad buu u baahan yahay shalay waxaa qoray dawlad baa qortay maantana wuxuu u baahan yahay dawlad badbaadisa marka ha ha loo adeegsado fanaaniin ha loo adeegsado aqoon-yahana ha loo adeegsado idaacada ha loo adeegsado laakiin oo qof kasta oo soomaaliya oo wax ka qaban kara meesha ha loo adeeg laakiin horta waa inuu dawlad helaa rabta in ay badbaadiso af soomaaliga
ma la dhihi karaa adinka ka abwaana ahaan laftirkiina inaad curuntii iyo heesihii iyo riwaayadihii dib u soo celisaan qayb bay ka noqon kartaa waxyaabaha af soomaaligu uu u baahan yahay
wa waa ka noqon kartaa laakiin fiiri abwaaniintii soomaaliyeed oo waaweyneed laba nooc bay u qaybsameen qaybu wadankaba waa ka tagtay oo dalalkaasay qaxooti iyo silic isaga nool yihiin qaybuna waa tagtay oo waxay aade aakhiray aado waa tagtay adu waad garanaysaa ragga ka tegay oo maanta aan naga naga hooseeyo waad garanaysaa yacni shaksiyaad yar ayaa jooga dhulkaa soomaalidu looga hadlo af soomaaliga iyaguna dhibaato badan qaba oo aan hiil badan haysan oo tiyaatar ay dadkay ku kulmiyaan ama riwaayado lagu soo bandhiga aan haysan oo waxa ay sameeyaanba maro hoosteed ay tahay iyo wax guri lagu sameeyey marka hadda marka arrintaas waad garanaysaa marka inay tahay annaga naftayda haddii aan gaabinay gaabintu inay sabab leedahay way fahamtay ha ha waxaa jira fanaaniin da-yar oo soo baxay iyo abwaano da-yar oo iyana suugaan curiya had aadayna u badan yihiin oo tiradoodu kama yara kuwii waaga hore jiri jiray haddii aad iskaashataan fan abwaanada ama heesaha curiya ma dhici kartaa taasi inay wax bedesho adeer macaani horta anigu waa ku faraxsanahay aniga iyo inta ila midahuba waa gabownay yacni waxaan sii joognaa waa wax fara ku tirsiya runtii waan jeclaan lahayn ama waan jeclaan lahaa anigu in dhalinyada ay soo baxdo oo muxuu ahaa meesha kaalintii dadkii horeo tegayna ay baneeyeen kuwa iyaguna aan banayn doonno ay soo buuxiyaan oo hadda ay kusii jiraan hawshaas may fahamtay marka waxaas waxaase dhibaato ah qofka heesaaga ahu markuu heeso oo raadiyaha laga maqlo waa in codkiisa la gartaa oo la yidhaahdo hebel baa heesaya ama heblaayaa heesaysa hadda waxaad arkaysaa boqolaal qof oo heesaysa oo aadan kala aqooninba oo aadan lahayn hebel baa heesaya heblaayaa heesaya waa dhibaato qofka weriyaha oo markuu hadlo oo ka hadlo oo idaacadaha waa in la yidhaahdo falastiin baa hadlaysa ama hebel baa hadlaya ama heblaaya hadlaysa in la yidhahdo oo codkiisa la garto oo fanku de wuxuu ahaan jiray cod heesaa ah wariyuhuna wuxuu ahaan jiray cod ya marka waxaad arkaysaa boqolaal qof oo heesaysa oo aadan lahayn waa heble in lagu yidhaahdo ama waa hebel eh aadan garanaynba marka taasuna waa dhibaato marka waxaa la rabaa dadka usoo baxaya fanka ama bulshada usoo baxaya oo fanaaniinta ahu inay yihiin fanaaniin soo buuxin kara hablihii aada ogeyd oo kaalinta baneeyey ama ka gaboobay ama ka dhintay iyo wiilashii aad ogeyd sidaasaa la rabaa oo lida alla ilahi ninkan hebel booskiisa waa soo buuxiyey ama heblaayo booskeedi waa soo buuxiyey yani maanta waxaan daawanayay gabar heesaysa oo oo jiifta yani qof jiifa siduu dad ugu heesaya bal qof jiifa oo saa u jiifa qof jiifa waxaa loo yaqaanaa ama waa qof xanuunsan ama waa qof hurdaaiba marka qof jiifa si ummad ugu heesay horta marka dhaqankaasuna waa dhaqan yaab la weeyaane arinta aad sheegtay ah inaan codkii la garanaynin maxaa u sababa maxaa keenaya in fanaanka codkiisa la garan waayo?
wa- waxaa keenaya horta qurbaha ma layi hadda qurbahay u badan tahay qurbahay u badan tahay oo dee xagga kale kuwii awal heesayaaba heesi waayo oo jaanisba ma haystaan oo meelay ku heesaanba ma haystaan oo eh, ma haystaan nabad ay ku heesaanba ma haystaan oo iyagaa dhibaataaba haysata laakiin kuwan hadda dibadda jooga waxay haystaan jaanis nabadgelyay haystaan marka nabadgelyadii ay haysteen dad musiga yaqaanaana way joogaan marka shaksiyaad fiican oo cod leh oo karaamo leh oo golo joogsi leh way jiraan laakiin waxaad arkaysaa kuwa aan heesaaba ahayn oo musigaas un i- ii hagaaji codka codka hagaaji ha hebelow iska jira hadda codka meesha ha ka soo baxdo cod fiican ma ma musigaa heesay bise adaa heesay horta marka waxaa la rabaa qofku inuu yahay heesaa run ah oo codkiisa markuu heesa alla leeyahay maandeeq baa heesaysa khasra daahir baa heesaysa axmed cali cigaal baa heesa yani ya heerkaasoo kalaa rabnaa oo dadka usoo joogsanaya marka waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo in sidaas ay- sidaa ila tahay weeyaan oo sidaan u sheegaya dee dadku inay feker kale ka qabaanna waa suurtoodaadeen En marka adinka maadaama adigu aad tahay abwaan weyn abwaano kaloo kula midana ay jiraan ma isku daydeen in dhallinyarada cusub ee ama hadda fanka soo gelaysa ama heesaha sameynaysa inaad ka waanisaan oo aad ad- en waxaa jira en marka ciyaartooydu qofka ku- banooniga ciyaara markuu duqoobo wuxuu noqdaa tababare ama macalin En, adinku waxaad tihiin macalimiin iyo tababarayaal ma ku tababaraysaan en, dhallinyaradan heesaysa En, qaabka ugu fiican ee qofku fankiisa iyo sugaantiisa iyo codkiisa uu kusoo gudbin karo oo oo- horta way mahadsan yihiinoo way mahadsan yihiin xataa intaa nafteeday ku mahadsan yihiin waayo haddii layska hadday iska aamusi lahaayeen ee, intan xaajadu way kasii xumaan lahayd marka horta bal hadda aamusa ma lihin waxaan leenahay war bal hawsha sidaad u wadaan sii wada oo soo kordhiya sii kordhiya ee, laakiin y- ya- yaan laga tegin ee, qaabkii iyo dhaqankii siduu ahaa yaan laga tegin oo dadkii jiifa ayuuna noo heesin marka eh, annagu marka eh, su-aasha aad weydiiso oo ah inaad eh, wax ka tirahdaan ama aad eh, eh, macallin u noqotaan diyaar baan u nahaye horta meel aan horta ku wada kulanno oo aan macallin ugu noqon karno eh, falastiinay horta ma haynaba anigu waxaan joogaa muqdisho baan jooga Eh, abwaanada qaarkood americay joogaan qaar swedenay joogaan qaar waxay joogaan yacni dalkaasaa lagu kala firiirsan yahay oo xataa kuwii dibadda joogay dad meel wada jooga ma aha dadka gudaha joogaana dad meel wada jooga ma aha yacni waad garanaysaa gees ilaa ka gees baa la joogaa marka waxaan isleeyahay salaadusay kuu qabataa loo tukadaaye war qof walba bal meesha aad joogtid wixii qalad ahoo aad ku aragtid waxaad ka saxi kartid ka sax En, waxaa jirta en, abwaan cabdidhuux in la isweydiiyey mararka qaar haddii af soomaaliga en, lixdameeyadii toddobaatameeyadii ilaa sideetameeyadii lagu heesi jira maanta ay fanaaniintu ku heesaan ma fahmi karaan dhallinyarada xilligan joogtaahi af soomaaligaas iyo murtidaas iyo macnahaas ay xambaarsan tahay ma la dhihi karaa dhallinyarada hadda joogtaahi waxay u baahan yihiin dhallinyaro la mida oo sidooda af soomaaliga ugu hadasha oo u heesta mise waxaad leedahay si af soomaaliga usii jiro dhallinyarada cusub waa inay bartaan micnaha suugaanta qaar ku duugan maxay kula taha adiga horta eh, haddii eh, haddii eh, si fiican arrinkaa loo derso eh, waxay tahay horta eh, dadka riwaayadaha sameeya ama abwaaniinta ahu in ay u kala qaadaan eh, dadka dad waaweyn ama dad aqoon-yahano ah wax loogu talagalay iyo dadka dhallinyarada ah eh, iyo iyo iyo iyo iyo caruurta yaryar wax loogu talagalay in in in loo kala qaado Eh, yacni waa ra'yigeyga marka eh, lama dhihi karo marka wix oo idin inta la soo dejiyo eh, ha la keeno meel hoose oo wiilkan magaalada ku dhashay ama qurbaha ku dhashay wax uu fahmi karo uun ha la sameeyo lama dhihi karo Eh, hadda ka hor nin ii kana dhihi jiray oo eh, guddoomiye u ahaan jiray eh, eh, koox eh, banaadiri ah ayaa wuxuu nagu yidhi fanku waa laba fan baadiyo iyo fan beled marka idinka fankiinu waa fan baadiyo waxaa ka sheekaynayseen faras iyo geel iyo geed iyo roob iyo waxaanoo kale ka sheekaynaysaan adaa fankan wuxuu yidhi beriisha iyo jeerdiina iyo ayaan ayaa ka sheekaynaa oo dadku garanayaan marka markaad si u fiirisid xaqiiqa iikan waa runtiis oo waxaa laga yaabaa dhaqanka marka geela laga hadlayo iyo fardaha iyo xeeha iyo geedaha iyo waxa marka laga hadlayo wiilkan iskaba daa qurbaha ee magaalooyinkan kale ku dhashay soomaalida ah ee inuuna fahmayninba waa laga yaabaa laakiin waa inuu fahmaa waayo waxana waa dhaqankiisii ninkan waxay yaqaanaa wuu tegayaa geedkuna dalkiisuu ku yaalaa geelana isagaa dhaqdo awowgiisaa dhaqanay haddana waa la dhaqdaa waaba xiliya laga maarmaan oo mar walba joogo isbedelaya marka wiilku iyo gabadhuba waa inay bartaan xiliyadooda geelooda waktigooda waxaasooda waa inay bartaan oo ay isku dhibaan ayaa la rabaa iskuullada waa lagu dhigaa yani maansooyin baa lagu dhigaa kutubo suugaan ah oo lagu dhigo muxuu ahaa iskuullada haddaad aragtid ardaygu markuu ka soo qaato maansadan oo kale la yidhahdo haye maansadan hal erayba inuu ka garanayo ma boodaysidba adiga adiga gurigayga kuwa la yimaadaan arkay oo adi bal akri hadda waxaa lagu soo qoray ha sheegin marka dhibkaasuna waa jiraa ugu dambeyntii maxay ahayd suugaantii ugu dambeysay ee aad samayso ama hees ha noqoto ama gabay ha noqoto ama geeraar ha noqoto oo aadna xasuusin kartaa wallahi hadda dee anigu waana gaboobay oo hadda kor wax kama xafido laakiin hadda ka hor waad maqashay maanse la yidhaahdo alla waa wax laga ducaysa allow doqona naga dhigin haye
dabadeedna hadda dadkiibaa soo doqonoobay oo xaggii doqonnimadaa loo wada batay marka in kale oo aan ku daray oo la yidhaahdo qof walba ka duruq ka durug doqon waheshigeed ayaa jirta oo aan rabo haddaba shan iyo labaatanka inaan ka akriyo halkan barnaamijkan oo yar oo kooban era nooga sheeg waxaa la yidhi waxaa la yidhaahdaa adeer doqon waxaa la yidhi doqon waxaa la yidhi kama daasho dibir xaq dhowr darisna male ilan waa doqone doqon waxaa la yidhi dagaal way ogeyd heshiiskii dambe iyo dawadiina ma oga ilan waa doqone doqon waxaa la yidhi duruufaha ad adag ee soo darriya garashiyo dadaal ruuxii isku dara ka dabaalan kara doqonna waxaa la yidhi mar kastaba dayacan dareen wacanna male aada umahadsantaa mahadsantaaaada umahadsantaa intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abwaanka cabdidhuux yuusuf tan intaan dib damba ugu kulmi doona barnaamijka
waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka martida microfoonka walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashacuud
barnaamijka caweyska washington oo caawana aan idinku hayo cabitaanka loogu cabista badan yahay caalamka ee laba maahe inta kale caalamka oo dhan laga wada cabo waxaan kaloo idiin hayaa qayb labaad oo ka mid ah waraysiga fanaanada deeqo cali mire deeqo bilan naftaydan hiifayaayo habeen qudha ma seexdo isma hayn karaaye karaye darada haniyow ow darada qalbiga ku haraadano hamuunbay dilotee an qaqabeele nabadaan hoyde ilowgayga bixiye waa mar kale iyo caweyska washington sheekooyinka kala xiiso badan maalin waliba mid baa taagan sida cad ama mid bay mararka qaar kaa qabsanaysaa toddobaadkan waxay nooga dhegan tahay amaba aanu lahaynaa sharaabka ugu badan ama biyaha ugu badan ee sharaaba ee caalamka oo dhan laga cabo laba wadan oo keliya marka laga reebo mooyaane marka sharaabkaasi waxaan qiyaasayaa dhegeystayaal fara badan inay markiiba hadda ku mashquuleen oo cumar hadda stuudiya la fadhiye inay dhegeystayaal fara badan durbaba ku mashquuleen ay isweydiinayaan bal sharaabkani caalamka oo dhan laba wadan maaha inta kale laga cabatolow kumuu ahaa waa sida aad sheegtay caasha cuuday dhegeystayaasha waxaan leeyahay dhowaanahanba waxaanu maad aragta ku badbadinay waxyaabaha dhaadheer ciddiyihii dhaadheera iyo gabdhihii dhaadheera iyo rootigii dhaadheeraana kulley wuu soo socdaaye oo miilaano lagu sameeyey toddobaadka dambe noogu dhigtaa sida aad sheegtay waxoogaa kayd baynu u baahannahay marka haddii aan usoo laabta dhinacani biyaha ilaahay abuuray ee qof kastiba cabo haddii uu ka cabo maan idhaahda ee bad iyo haddii uu ka cabo webi iyo haddii uu ka cabo tog iyo haddii kuwan maad aragtay noo soo raaca maad aragtay dhuumaha aan guryaha ku cabnaa intoodaba marka laga tago sharaabka caalamka dadka intiisa badan ay cabaan laba boqol oo wadanna ka hirgelay ee lagu iibiyey ee caadi ka sharciyaysan in laga cabo laba wadanna la diiday waxa weeye waxa loo yaqaano coca cola markaas labada wadan ee aan laga cabin waxay kale yihiin cashacuudey waa dalka kuuriyada waqooyi ama nord korea waana bas u yaqaanay iyo weliba wadanka kuuba marka sharaabkaas waxau bilaabay isagu hawshiisa kun sideed boqol iyo lix iyo siddeetankii waa boqol iyo soddon iyo sagaal sannadood ka hor weeye yaan hadalka ugu daalinayna marka biyaha laga reeba caalamka sharaabka keliya ee caalamka sabalaana lagu cabo waa sharaabkaas haddaba dhinaca dhaqaalihiisa markaad eegtid afar shirkadoodoo maraykanka laga yaqaanaba caalamka ugu hantida badan marka aan ka soo bilowno shirkadda loo yaqaano sabway shirkadda iyaduna sharaabka soo saartay pepsida iyo shirkadda magaceeda bood wizer iyo weliba shirkadda digaaga samayso waa k f c waa digaagan maarata adduubano magarata dawaa intii la cunayo dhan markaad sabweyga tiraahdo rootigan iyo adduunka la isdhexgelgeliye macaanka badan laga cuno
iyo beebsidooyadii sharaabkii ah iyo shirkadan k f c oodna aada loo jecel yahay digaaga ay samayso taasoo dhan la isku daran hantidooda marka laisku wada geeyo uma dhawaan karaan uma dhawaan karaan alla muxuu lacag gurtay oo marka waxa ay marka hantidiisu taagdan tahay ama astaanta coca cola haddii aan iibinna la yidhaahdo ay goynaysaa magaca oo keliya magaca oo keliya wuxuu goynayaa saddex iyo siddeetan dhibic sideed bilyan oo dollarka maraykanka waa afar iyo siddeetan bilyan ugu yaraan waa gartay markaas hantidiisa halkaasay maraysaa waxaa la yaab leh haddii tan iyo intii maanta ay bilowday shaqadeeda la isku celceliyo oo markaasi sharaabka ay samayso oo aan idhaahday qaruuradiiba amba dhaladiiba oo nibasuu yaqaanay nibasuba ugu yeedhaa ma garatay la luuqadu waa niba meesha anigu dhalan ugu yeedhay haye aniguna qaruuradaasaan ugu yeedhaaye laba boqol iyo lix iyo labaatan miligram oo biyo ah amba kookaha amba sharaabkaha ayaa ku jira dhala kasta dhalooyinka marka haddii la isa saar saaro oo la taxo oo la taxo oo kor loo taago dhinacaas iyo xagga samada ilaahay unbaa samadiisa sameeyo gaari karee waxa markaa meeshaas ay noqonaysaa in laba kun oo jeer sida aad subax kasta xafiiska u timaadid shaqada aad uga laabato gurigaaga maalin kasta adigoo tagaya oo kasoo noqonaya dayaxa laba kun oo jeer inaad ku noqnoqon kartid taasina waxay u dhigantaa shan sannadood toddoba bilood iyo afar iyo toban maalmood inaad si isdabajooga dayaxaad u tagto oad kasoo noqotid subax kasta waa gartay bal cumar marka waxaad bal ii sheegtaa sharaabkani aad baa loo cabaa sida cad caalamkao dhan baa laga cabaa kolle waxay dadku ku raaceen iyagun baa garanaya ama waa sir u qarsoon de kambaniga iskale inuu intaasoo dadu caalamka jooga uu gaarsiiyo lakin waxaad iga warantaa daqiiqadii imise qof baa cabta waa saad sheegtay daqiiqadii waanu ka dhaadhacnay oo hoos baanu uga degnay oo waxaanu maraynaa elbadhaqsigii ama second haye elbadhaqsigii labada boqol ee wadan ee laga cabo sharaabkaas toban kun oo dhala ah ama toban kun oo qaruurada kookoo ku jiro ayaa ilbiriqsigiiba caalamka laga cabaa ilbiriqsigiiba ilbiriqsigiiba marka waqtigaanaan hadlayn afkaa lagu wada hayaa hay waa tan iyo waa tan iyo aan idhahda kun sideed boqol iyo sideed iyo lixdankii salaamaad waa mid la yaaba lix iyo siddeetankii waxaad markaa iga warantaa adduunka wax wali waa lagu kala horeeyaa sida ninkii cidiyaha beertay iyo gabadhii dhirirka badneed aan toddobaadii dhawaa sheegayna iyo waxaad markaa iga warantaa wadanka ugu cabista badan kookakooladani waa kee waa kan jaarka laha maraykanka oo mexico weeyo haye waxaanu ka yaaba wadankii samaystay maraykanka ahaa kaalinta labaad buu kaga jira xagga cabitaanka marka laisku celceliyo oo maraykanku boqolkiiba marka laisku celceliya dadka afar boqol iyo hal litir ayuu qofkiiba marka laisku celceliya sanadkii cabaa hase ahaatee mexico qofkiiba waxa uu cabaa toddoba boqol iyo shan iyo afartan dhalo oo markaas iyadu ah kokahaas sanadkii sanadkii waa halkii qof waana wadanka ugu horeeya ee laga jecel yahay cabitaanka kookadaas dawataba laga gaaray ilaa hadda loo xaraaroodaa tuulooyinka maadara dadka jooga dabarkaad aragto qof xilligii habeenkii intuu sariirta ka soo kaco talaagadii meelaha baarbaaranayo kooko la soo baxay markaad aragto maxaa soo toosiya kookada loo aada kuwa kale loo aadi waayo baashi waxbaa ku jira waad oranaysaa marka waa shaki wey sababtaa wixii haddaad u xaraarunayso kolley dhibteeday leedahay markaasi toddobiyo kontonka bilyan ee sharaabyada kala duwan ay faantadu ka mid tahay sbritku ka mid yahay beebsadu ka mid tahay sharaabyadana nidhaahda ee maadar daasadaha gaagaaban kuwa kale caagaga kuwa qaruurdaha amba dhalooyinka kuwan maadartadana kartoonada lagu sameeya caalamka ku kala baahsan o dhan marka laisku wada geeyo toddoba iyo konton bilyan oo kala duwan oo nuucyada sharaabyada ah ayaa caalamka maadarta iyagu dhexyaacaya oo la wada cabaa waa gartay laba bilyan waxaa qaadataa ama suuqa kaalinta koobaad kaga jirta waa sharaabka imigaan sheegaynay haddii aan se kala udhan boqolkiiba saddex iyada ayaa caalamka waxay soo saartaa saddex kun iyo shan boqol oo sharaab oo kala duwan oo markaas iyagu ku kala jira dhalo caag kartoonadeera gaagaaban iyo de maadarta waxyaaba meel alla meeshii wax lagu shubi karoo dhan oo dee nuucyo kala duwan lamidabiyada kala duwan loo maarata caalamka iyagu maadarata yaa dhex dabaalanaya amba yaacayo oo dee dadku wada cabayaan waa gartay marka mid baa igu dambaysa waxaan rabaa labada wadan ee kuuriyada waqooyi iyo kuuba kuuba maxay ku diideen sharaabkan garan maayo kulley dhinaca siyaasadda maadaragtay u dhexaysa maraykanka iyo kuuriyada waqooyi iyo kuuba muddo maadaragteedu way cakrinida waad la socoto saddex iyo lixdan sannadood kadib ayaa safaaradii dib looga furay jasiiradda kuuba malaa hadday dib u ogolaan doonaan saan qiyaas waa laga yaabaaye waqooyiga kuuriya ama kuuriyada waqooyi iyaduna sidoo kale waxaan malaynayaa inay siyaasad ahaan maadaragtay
welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana afar iyo labaatanka bisha oktoobar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaad barnaamijkan caweyskan washington intiinii la socotay aad ku maqasheen waraysi uu magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka uu waryaheenna ismaaciil xuseen maxamed farjar uu kula soo yeeshay fanaanada deeqa cali mireh deeqa bilan caawana waxaan idinka hayaa qayb labaad oo xiise leh oo ka mid ah waraysiga fanaanada deeqa bilan aan idiin kala dhex baxo farjar iyo deeqa bilan horta magacaagan deeqa bilan maxaa la isugu kaa raaciyey labadan magac deeqa calimiraan la yidhaahdaa laakiin abwaa sangub maadaama aan fanka soo galay isaga ii hibeeyey magacaas deeqa bilan
aan kula kaftame deeqay ma laga yaabaa dad kale magacyadooda inaad boos xej sii samaysato dee laba magacoo laba qof oo kala duwani bilan iyo deeqa lala kala bixinaan labadiiba qaadatay waaba lala baxaa hadda fashion bayba noqotay farduusa bilan iyo shamsa bilan iyo waaba dheg
waan gartay dhinaca dhaqanka haddaynu u nimaadno waxaan arkaa heeso aad qaadayso adigoo ay ku tumayaan kooxo aan soomaali ahayni dhinaca muusiga bal heesahaas iga waran run ahaantii wax walba waxay ku xiran tahay horta kalsoonida aada isku qabto waxayna ku xiran tahay in aad marka aad heesayso masraxa aad taagan tahay aada og tahay waxaad samaynayso laakiin haddii aad is leedahay amay wax qaldamaan ama ay wax si kaayo yihiin waxawaaye fanaannimadaada xoogaa shakiga ku jiro dabcan dadkan waxay doonayaan in ay fahmaan luuqadii ama muusigii ay ugu tumayeen heesta aad qaadaysid yaa fahamsiya yaa u sheega sidee ayaad ugu gudbisaan iyaga inay fahmaan heestan aad doonaysa inaad qaadido ay sula jaan qaadaan kooxdani run ahaantii dadkaneytu waa dad oo ilaa afar sano ilaa toban sano baranaya muusikada markii codka muusikada orijinaalkii hore ay maqlaan way fiirinayaan magacyada ay kala yaqaanaan way qoranayaan way ku wacayaan laba saacadood adiga training la sameynayo reharsalka markaa la sameyso wixii ka qaldan adigaa dhihi karo meeshaas waa xsi ka yihiin way ku noqonayaan waana dad u carbisan shaqada ay qabanayaan oo aada dulqaad u haysta dulqaad wanaagsan leh waan gartay marka masraxiyadahaas oo kale dad aan soomaali ahayni ma ka qayb galaan oo ma daawadaan oo kale ajaani bay u badan yihiin run ahaanti waayo way promoting our culture soomaaliga dhaqankeena aa la rabaa inaan dadka tusno ayagana waxaa waaye aaday ugu faraxsan yihiin in ay bartaan dhaqanka soomaalida waa isdhexgalka bulshada
dad badan goorahanba waxay isweydiinayeen heestan laga sheekeynayo ee dhinaca dhaqanka ama la tumayo waa heestee deeqa heestan waxaa la yidhahdaa dhaqanka miraha iyo laxanka waxaa sameeyey sangub waa heesihii ugu dambeeyey oo jabuuti hadda iiga soo diray waxaa la yidhaahdaa indhaha igu xadin waxaa la yidhahdaa indhahahaygu xadiineeye afka igala hadal sidii aabbaha anoqo yaana qoontuka alumin ilbuxu yaanu kula tegin ayir socota la'abada arlaaygi kobeedba inan laysku siin jiray idihi awowgeen haylawin dhaqankii sidirgam
deeqaay hadal wuxuu ku dhan yahay sidirgam hadal kama dambeeyo waa in dhegaystayaashun heesta loo daaqo wow haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno deeqa dhinacii jacaylka haddaynu u nimaadno bal fanaan iyo jacayl iyo hees marka ay dadku xasuustaan waxyaabo badan ayaa maankooda kusoo dhacaya haye ha horta markii hore mase hadda sanadkan in loogu wenyaha umalaynaya maxaad ku garanaysaa astaamaha waxaan ku garanayaa nasiib wanaag horta waxaan tegey xaflad aad aan u hilmaami doonin last year sow xafladdii anigoo joogo masraxa saaran baa ilaahay amarkii indhahayga indhihiisa isku dhaceen wiil miya my god de wax walba kuu sheegi ma kuu dul marayaaye
haye haye haye waa korka ka xad haa dusha kala soco indhihii markay isku dhaceen xaafadii baan tegay hurdadii baaba iga tagtayba dhag wuu i hortaagan yahay marka wax cunayo dhag wuu i hortaagan yahay de marka fanaanka wuxuu ku aadhsadaa ama uu ku emotionkiisa dhan kusoo bandhigaa dee sugaan dee abwaankian waca abwaan xaaladdu okay maahana eri haye haye hees iska soo tuur waa halkii gurmadka deg dega ah laga wacan lahaa malaamays tidhi ayaad adigu awaan wacda iga soo gaara er sidee lagu hayo lagu weynyahaa er heesta marka qalbigaa la yihahdaa waxaa ii sameeyey abwaan la yihahdo maxamedeeq alfa london degan de waa kaa marka abwaankiina qalin iyo waraaq buu qaatay hees buu qoray heestee buu qoray marka
wuxuu qoray heesta waxaa la yihahdaa heesta haygan jeclayo halbowlaha iyo wadnaha jacaylba haleelo haleelo hurdowaygahaade naftaydan hiifayaayo habeen qudha maseexdo isma hayn karaaye karaaye darada haniyow ow darada qalbiga ku haraadano hamuunbay diloodee an qaqabeele nabadaan hoyde ilowgayga bixiye waaw heestaasi way u eg tahay in ambalas lagugu sii qaaday oo aad gargaar degdeg ah dalbatay bal aynu dhegaystayaasha maqashayno heestaas
heestaas ayaana kusoo gabagabaynaya guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno haddii aan laidmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo mid la midaba waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay heestaasi ee ugu dambeysay barnaamijkii cawayska washington iyo guud ahaan barnaamijkii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaal xasan iyo idin socodsiinaya sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.